salantaya waan lan hormariyay qaab dhismaha ciidankaas duubtii weliba magaalada bure ee gobolka togdheerle ka dahafuray tirakoobkii diiwaangeliyowka ciidankaas duubta ee gobolka madalada hafurkiiyo weliba gubro ku hayay taliyaha qeybta ciidankaas duubta ee gobolka togdheer gaashaanle sare jaamac taliya ku-xigeenka qeybta ciidankaas duubta iyo taliyaha habsiga magaalada burco taliyaha qeybta ciidankaas duubta ee gobolka togdheer gaashaanle sare jaamac iyo gaashaanle yaasiin cabdiraxmaan iyo ku hadlay madala yoona bogaaday ciidankaas duubta
hawshaas waxa ay sabab u tahay in qof kasta isaga oo taagan la sawiro isaga oo nool la sawiro isaga oo nool la caddeeyo inuu yahay ciidankaas lubta oo uu ka tirsan yahay inay meesha ka baxdo haba yaraatee haddii aan la filaayey inay jirto wax madmadowey waxaanu caddaynaynaa inaan madmadow jirin waxaanu caddaynaynaa inuu ciidankii heegan yahay waxaanu caddaynaynaa inaanu u diyaar nahay hawl kasta oo ka soo baxa qaranka ka soo fusha inaanu u diyaar nahay asbaabta laynooga baahan yahay ee qofka laga rabo sida laynoo sheegay waxaa ka mid a qofka horta marka hore in laga helo afar magac oo aabbihiia waa inuu hebel hebel hebel noqda saddex magac oo hooyadiia sidii ciidamadu ahaan jireen waxa raaca darajo goobta uu ka tirsan yahay xubintaasi ay ka tirsan tahay ama sarkaal ha noqdo ama sarkaal xigeen ha noqdo ama dabley ha noqdo goobta uu ka tirsan yahay ee uu shaqada qaranka ka hayo darajo waxa uu leeyahay lamarka ciidanka waxa la wixii asbaaba ee ciidan lahaan jiray ayaa laydin weydiin doonaa sideedaadaynu uga jawaabi doontaan haddii ilaahay idmo sideeda ayaynu uga jawaabi doonaa macaanaa idinkula jira saraakiisha kalea ku jirta haddii ilaahay idmo waxaanu soo marnay ood weyne waanu soo dhammaystirnay iyo saraarna waa la soo dhammaystiray waxaa iminka aanu marnaa qaybtii gobolka togdheer meeshii ugu weyneed oo ah burco xabsigii weynaa burco saa taliyuhu uu sheegay hadalkiisu waa intaa uu ku dhan yahay ma ku dhan yahay laakiin foomkan anigu waxay iga xasuusin doonaana foomka haddii qofku halkan ku sii fahmo waxaa fududaanaysa wakhtiga qofka lagu diiwaangelinayo wakhtiga qofka lagu diiwaangelinaya ayaa fududaanaysa qofka waxaa ugu muhiimsan waxaa la weydiinayaa kow fail namberkiisa nambarka ciidanka uu haysto magaciisa oo faran magaca hooyada waxaa raaci doonaa qofkaasi ii dahab ama saad nambar magaciisu ku qoran yihi ii dahab ama saad magaciisu ku qoran yihi talesom ama somtel magaciisu ku qoran yihi waxaa kaloo la weydiin doonaa qof lagala soo xidhiidho qofkaas qofku waa bini aadam waxbaa ku dhici kara qof ehelkiisaa oo lagala soo xidhiidho waxaa kaloo la weydiin doonaa qof ka mida dhexlayaashiisa hal qof oo ka mida dhexlayaashiisa qofku qofku doonuu ku qoran doonaa ha dhowto sheekh baa xukuma dhaxalka iyo kitaab baa lagu xukumaa qofku qofkii uu nambarkiisa hayo ama ina inimadiisa ka mida ama ablihiisa ka mida ama xaaskiisa cid doonuu ku qoran karaa shardi ma ku xidhnaa laakiin qofkaa magaciisa saddexan iyo qofkaa nambarkiisaa la rabaa qofkaa dhaxalayaasha ka midkaa nambarkiisa iyo allahuma salli calaa maxamed waxaa kaloo loo baahan yahay nooca qorigaaga iyo nambarka qorigaaga dhiiggaa la isweydiido nooca dhiigga laakiin waxyaabaha aan laga tegin waxaa ka mid a nambarkaa saad kale ama idaab kale ee magacaaga ku qoran yihiin waa qasab qof lagaala soo xidhiidho ehelkaagana waa daruuri waxaa kaloo daruuriya mid ka mid a dhexlayaashaada